dhinaca kale saraakiisha caafimaadka ee magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in calaamadaha cudurka ay magaalada ku jiraan waxaa kale oo ay sheegeen in dad ay dhinteen kuwaas oo lagu arkay calaamadaha covid inkastoo shaybaar ahaan aan loo xaqiijinin inay cudurkaasi u dhinteen doctor cabdulaahi cabdiraxmaan nuuraani oo ah agaasimaha cisbitaalka baraawe ayaa wariyaha v o e cabduqaadir samakaab uga warramay xaalada magaalada baraawe ee la xiriirta kiisaska coronavirus bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay xaaladii xaalada magaalada kaaga sheekay labadan isbuuc ugu dambeysay ah xaalad oo weyna soo wajahday xaaladaasi oo ah dhimashadii aad noogu bar oo noogu badanayso magaalada iyo calaamadihii coronavirus oo aad noogu soo laabtay maadaama aniga aan ka mid nahay dhakhaatiirta joogo isbitaalada marka calaamadahaas markay noogu bateen waxaa mar un maxaa lahaa mar un ku fikirnay inuu xanuunkii soo galo magaalada markaasaa kheyli dhaamin aan u suubinay maxaa lahaa wasaaraddii caafimaadkii iyo dowladdii federaalka iyo dowladdii koonfur galbeed ee soomaaliya imise qof ayaa dhimatay oo aad ku aragteen calaamadaha ee covid sagaal iyo toban hadda hadda maanta waa maalin isniin ah haddii kaala waramo saacaddaana taagan yahay ilaa waxay maraysaa soddon iyo afar ruux ay marayaan dhibashadii oo labadan isbuuc ugu dambeysay ah weliba yani tirada waxaan kasoo bilaabnay markii aan ku baraarugnay inay dhimashada sii badanayso labada isbuuc ugu dambeeyo mar kasta aan weydiinin qofku markau dhintana aan weydiinin muxuu ku dhintay calaamadahoo lahaa laba calaamada aad noogu soo lalaabanaysa oo ah khandho iyo naqaska ugu xirmo qofka marka waxaad sheegtay in ilaa soddon iyo afar qof ay dhinteen ma inaad eheladooda waraysataan oo keliya ayaad ka ogaanayseen mise waxyaabo kale ayaa jira oo aad ku ogaan kartaan horta soddon iyo afartooda yani kulli guri maku wada dhiman qaara isbitaala ku dhinteen aniga maadaama aan ahay isbitaal yani agaasimaha isbitaalka degmada baraawe aan dhakhtar ka ahay meesha bukaan aan aniga goobjoog ka ahaa ku jirayba oo oxygen ah oxygen yaraa noo yaalo aniga oo oo atmosferka yariiskaa noo yaalo markaan ku xirnay aan soo celi waanay aan aan oxygiis ku anin ku xamili waanay taas noogu dhintayba marka calaamadii dadka aan weydiino iyo waxaan aragnay u isla kaashanay hadda maxaa idin soo gaaray oo qalab ama gargaar caafimaad ah oo aad ka hesheen dhinaca dowladda waxaa waxaan ka helnay shalay waxaana soo gaaray yani gargaar oo laba diyaaradood ah waxay kasoo baxeen maxaa la lahaa xafiiska wasaaraha federaalka soomaaliya iyo maxaa la lahaa yani dowladda yani caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed ee kasoo baxay labada diyaaradoodana soo gaareen shalay maantana hal diyaaradaa noo imaaday oo daawo waday iidana yani teeda kale waxay noo keeneen sambalkii lagu qaadi lahaa swaabka lagu qaadi lahaa oo lagu ogaa lahaa cudurka miyaa mise ma ahan shalay waxaan ka qaadnay afar iyo toban ruuxaa ka qaadnay insha allah maantana howshiisa waa wadnaa ilaa waxaa loogu talagalay konton konton sambal ay noo keeneen insha allah waa waa waa waa ku shaqayn jirnaa sambalka inaan qaadno marka ilaa muddo intee leeg ayay qaadanaysaa inaad ogaataan in qofka uu qabo cudurka covid sagaal iyo toban koley shalay waa dirnay waa ogtahay hadda waxay dowladdii keentay yani soomaaliya gudaheeda lagu baaraa marka twenty four hours waaye ayna dhaheen marka waa sugaynaa maantaa sugaynaa jawaabihii shalay la qaaday maantaa sugaynaa insha allah waana arkaynaa wixii kasoo baxo hadduu ilah yidhaahdo ma jiraan meelo aad u diyaariseen oo lagu karantiini doono dadka cudurkan laga hela markii baaritaankiina aad heshaan natiijadeeda ha wa waa u diyaarinay daraadaa u diyaarinay anigoo kaashanayna guddoomiyaha degmada baraa waxaan ka dhignay m c h ee u diyaariyeen maxaa lahaa communityga oo diaasbarada ay dhiseen ee u diyaariyeen m c h ahaan u diyaariyeen dhismo cusub ah waxaan dhaana maadaama m c h magaaladii ku yaalo hadda baahideeda loo hadda baahideeda taagneen kaasaa ku bilaabnay si emergency ah oo maxaa lahaa in karantiilka laga dhigo had deertaan kala hadlayo meesha karantiil areada dadka ku nool magaalada baraawe maxaad u jeedinaysaa oo fariin ah si ay isaga ilaaliyaan xanuunkan loona xakameeyo wacyigelintii waa bilaabnay waxaan bilaabnay isbuuc ka horaan bilaabnay wacyigelintii magaaladii baabuuraa dhex ordeeyo tiimaa u diyaarinay tiimkaasaa maalin walba heegan ku ah yani suuqyadii iyo magaaladii gudaheeda oo dadka ka wacyigelinayo dadka inay kala fogaadaan maxaa laa meelihii isku imaaneen gacmahooda dhaqaan kulli waa wacyigelinaa laakiin inkastoo dadkii sidee tahay u qaadanin haddana waxaan ka codsan lahaa dadkii ku nool deegaanka dhammaan inay wacyigelintii oo maxaa la caafimaadka soo jeediyeen ee aad ugu taxadiraan maadaama oo maalin kasta saacad kasta aan maqlayno qof oo la yaqaano qof asxaab ah ama qof kasta oo qofka ugu dhawaa uu ku dhimanaya xanuunka marka xanuunkana saa way ognahay waxay aad waxay in la daaweeye waxay ka fiican tahay in la yani yani laga laga hortagay ka fiican way ku fiican tahay marka dhammaan shacabkana waxaa ka codsan lahaa inay arrinta yani fariinta ay dhakhaatiirta siinayaan ee si fiican u qaataan gurahooda joogaan dadka kala fogaadaan kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitalka magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose doctor cabdulaahi cabdiraxmaan nuuraani oo u waramayey cabdulqaadir maxamed mursal samakaab